dad baa hadda social media waxay ku soo qorayaan xaafadda isliid yaan wax laga iibsan yaan la aadin ganacsigeeda yaan la taageerin qof magaciisa gayto ay waxaas lalahay aniga kaas nin shaksi oo waxba information saxaysan maba u jawaabaynaba annaga haddaan nahay isliid business community waxaas waa nin iska hadlaya ciil dareemaya haddii ganacsiga aad taqaani aad garanayn soo bara ganacsiga si loo samaysa maahane ganacsi adood aqoon u lahayn oo dad community dhan inaad condemn garayso tiraad ganacsigooda haal yaan la aadin waa wax nasiib darraa dadkiisa qaraabadiisa ayaa shaqo ka hela halkan oo u soo shaqo tagay asaga maba oga asaga waa dhargan yahay dantiisu ka hadlay dantiisa shakhsiga meel aan ka hadla annaga jawaab maba siinayba mana dhihi karno mount kenya u hadlaa mount kenya dad ganacsata ah oo firfircoon oo ganacsiga yaqaana oo soomaaliya la shaqaysta marka ninka shakhsiga oo u hadlay ciil iyo waxay ganacsi la'aan iyo aqoon la'aan u hadlay kaas jawaab maba mudanba annaga waxaan leenahay ganacsi soo baro iskuul haddaa rabtid islii waa ku baraynaa saa u ganacsanaysa ganacsi haddaa rabtid laakiin inaad xaafad dhan aad tiraahda ganacsigan loo soo raadsan waa nasiib darro dadkan asagoo ka hadlaya walaalihiisii ayaa ka shaqaysta xaafadda ayaa interest ku leh horta waxaa soo ogaado intuusan ka hadlin marka kaas cilmi u baahan yahay cilmi ha soo helo